bsm illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala اllah wslama calaa nabiyina muxamadi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu daawuuda sulaymaan bnu ashcaf asijistaaniyu raximah اllahu tacaala baabu gasli اlyadi cinda الطacaam baabu bayaani xukmi gasli اlyadi gacantii dhaqisteeda xukunka ku soo arooray caddayntiisiibu u baab yahay cinda الطacaami cuntada agteeda cuntada marka la cunayo agteeda in gacmihii la dhaqdo waxaa ku soo arooray caddayntiisiiba u baab yahay qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa musadadun wahuwa bnu musarhad qaala xadaanaa ismaaciil huwa bnu culaya qaala xadaanaa ayuubu huwa bnu abi tamiimata asakhtiyaaniy can cabdillaahi bni abi mulaykata huwa cabdullaahi bni cubaydillaahi almacruufu bibni abi mulayka can cabdillaahi bni cabaasin ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyh ali wasalam nebigu kharaja min alkhalaa'i musqushi ayuu ka soo baxay ama xaajo gudasho ayuu nebigu ka soo baxay faqudima ilayhi طacaamun cunto ayaa loo soo qadimay oo loo keenay faqaaluu waxay yidhaahdeen alaa na'tiika biwaduu'in alaa na'tiika miyaanan kuula imaanaynin oonan kuu keenaynin biwaduu'in biyoa ku weysaysato faqaala waxa uu yidhi innamaa umirtu waxaa la i amray bilwuduu'i weysaqaadka idaa qumtu ila asalaa haddaan salaad u istaagayaa la i amray inaan weysaysto ee haddaan cunto cunaya layma amrin inaan weyse qaato ayb innamaa umirtu bilwuduu'i faydulqadiirka munaawi waxa uu yidhi almuraadu bidalika alwuduءu sharciyu weysaqaadka sharciga ah baa loo jeedaa weysaqaadka sharciga la yaqaano markaan salaad rabo ayaa la ifaray waxaana uu yidhi sidoo kale wafiihi raddun calaa man zacama karaahata qasli اlyadi qabla الطacaami wa bacdahu xadiidku wuxuu radinayaa marka qolada diidday ee qolada yacnii ku sheegatay iyagu gacanta in la dhaqaa cuntada ka hor cuntada kadib inay karaaha tahay kuwii ku tegay buu xadiidkan radinayaa maxaa yeeley xadiidkan weysaqaaduu diidey weysaqaad markan salaad rabaa lay amray buu yidhi bis kama hadlin marka gacmo dhaqashada caadiga ayb wamaa tamasaka bihi min annahu min ficli اlacaajimi laa yasluxu xujatan waa min ficli اlacaajim dadka waxaas u qabsaday oo cillo uga dhigayna saasaa karaaha u tahay yidhina iyaduna wuxuu yidhi ma yanii ma toosna xujo uma habboona walaa yadullu calaa ictibaarihi daliilun arrinkaa ictibaarintiisana deliilna ma tusaayo alimaamu اnawowi isagu wuxuu yidhi ikhtalafa alculamaa'u fi istixbaabi qasli اlyadi qabla الطacaami wa bacdahu culamadu way isku khilaafeen xukunka gacanta in la dhaqo gacanta in la dhaqo qabla الطacaam iyo bacda الطacaam wuxuu yidhi waladharu istixbaabuhu sida xooga badanna waa inay sunno tahay awalan marka hore ilaa an yutayaqana min nadaafati اlyadi min الnajaasati ayb qofku inuu gacantiisi inay nadiif tahay yaqiinsan yahay maahani markaa dudu waa iska cuni karaa iyo wasaq nadiif ka tahay waistixbaabuhu bacda alfaraaqi ilaa sidaana waa sunna marka la dhammeeyana in markaa gacmaha layska dhaqo ilaa anlaa yabqa cala اlyadi aharu الطacaam ilaa in gacantii cuntada raadkeeda aanu ku baaqi noqonin hadday sidaas tahay hadduu iska taga dhib ma laha laakiin gacantii haddii marka طacaamka raadkiisa oo baaqi ku yahay in la dhaqdaa waa sunnuu leeyahay alimaam الnawowi imaam maalik isagu wuxuu yidhi laa yustaxabu qaslu اlyadi liلطacaami ilaa an yakuuna cala اlyadi awalan qadarun ayb wayabqa calayha bacda alfaraa'i raa'ix isagu wuxuu leeyahay wax sunnaa maahane ilaa inay gacantu wasaq iyo ku taalla maahane markaas in layska dhaqaado waa sunna wasaqda layska zuuliyo haddaanay ku oolin wax wasakha sunno maahan iyado haddii layska dhaqdana dhibaato ma laha ibnu qudaamana inay sunno tahay bacda qabla acaam iyo bacda acaam ayuu sheegay qaala almaruudiyu ra'aytu abaa cabdillaahi yaqsilu yadayhi qabla acaami wabacdahu wain kaana calaa wuduu'in weysabaa qaba haddii la doono ayb marka culamadu saasay marka sheegeen xadiidkanna marka wuduء sharci ah baa laga hadlaya qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa qaysun can abi haashim can zaadaan can salmaana qaal qara'tu fi اtowraati towreed waxaan ku arkay buu yidhi ana barakata طacaami cuntada barakadeedu alwuduءu qablahu weyseqaad hortii ah in horteed la weysaysto fadakartu dalika lilnabiyi sala allahu calayh ali wasalam arrintaa baa nebiga u sheegay faqaala waxa uu yidhi barakatu acaami cuntada barakadeedu alwuduu'u qablahu waalwuduu'u bacdahu weysaqaad horteed iyo weysaqaad dabadeed u ah ayb wa kaana sufyaanu sufyaan wuxuu ahaa yakrahu inuu nacayo alwuduu'a weysaqaad qabla acaami cuntada ka hor in la weysaystaa waa nici jiray sufyaanu hawri qaala abu daawuud wahuwa daciifun xadiidkanna marka waa daciif oo xadiidka kale isaga wuxuu leeyahay laysa haada bilqawiyi riwaaya saas ay leedahay riwaayat ibni daasi ayb nusakha qaar saasaa ku qoran qaarna wahuwa daciifun baa ku qoran marka xadiidkan waa daciif ayb wuxuuna daciif ku yahay min ajli qays ibni rabiic qayska ku jiro oo alimaamu tirmidi wuxuu yidhi laa nacrifu hada alxadiida ila min xadiidi qays bni rabiic wa qays bnu rabiic yudacafu fi اlxadiid ninkaana xadiidka waa lagu daciifiyaa ayb baabun ay haada marka xadiidkii marka kanna waa daciif marka wax weyse sheegayo oo saxiixa ma jiraan saa darteed marka wax weyse qaadoo la samaynayaa mana qabla acaam iyo bacd acaam weysadana salaad iyo wixii kale lamida dawaaf iyo kitaabqaa qur-aanqabashadii waxyaabahaasaa loo jideeyey iyo qofku inuu yacni sunna ahaan iskaga weysaysto wax sunno oo ah weysada u weysaysto ee cunto cunisteeda weyse sunnana uma aha waajibna uma aha baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan acaamu lfuj'ati kadada cuntadeeda cuntada yacni kadada sikadiiskaa marka qofka isagoon ogeyn amaan loogu talagelin meel intuu iska yimaado cunto un lagu cunayo ou arko kaali soo dhawaaw leeyahay yani cunto aan isna loogu talagelin asna una ku talagelaynin oo isaga soo kor dhacayo qaala xadaanaa axmed bnu abi maryam qaala xadaanaa camii yacni saciida bna alxakam qaala xadaana leyf bnu sacdin qaala akhbaranii khaalid bnu yaziid can abi الzubayr can jaabir bni cabdillaahi annahu qaal aqbala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ka soo jeestay min shicbin buur ayb ayuu ka soo jeestay xaggeeda min aljabali meel yacni buurta oo buurta ka dhigan waqad qadaa xaajatahu isagoo xaajadiisii markaa soo gutay yani meel shicbi oo gol ah oo buurtii ka mid ah ayuu ka soo degey ayuu ka soo qaabilay oo ka soo jeestay isagoo soo xaajo gutay wa bayna aydiinaa tamrun gacanteennana waxaa horteenna waxaa ahaa wa bayna aydiinaa horteennana tamrun timir ayaa ahayd calaa tursin gaashaan korkiisa saaran timir marka gaashaan loo kor saaran aw amase xajafatin alxajafatu hiya tursu waa gaashaanka iyada xitaa ibnulafiir wuxuu leeyahay taxta maaddati xajafa alxajafatu attursu ayuu yidhi abu sacaadaat ibnulafiir aljazari marka waa isku macno xajafada ay tursay gaashaan korkiis ayay noogu daadsanay timirtii fadacownaahu waanu u yeernay faakala macanaa waa nala cunay wamaa masamaan biyana ma taabanin marka waa acaam alfuja ama alfujaa'a alfaj'ana waa loo dabdiyey alfaj'atu oo masdaru mara laga dhigo alfaja ayb intaba ibnu asiir waa sheegay fajada alfujaaءaةu wاlfujأaةu iyo wاlfajأaةu oo yani faclatn masdaru mara xadiidka marka tarjamadii xadiidka waa isleeyihiin oo cuntaan markaa nebigaadaloo meesha maba lagu ogeynba isaguna meesha kuma ogeyn cuntadaani cunto marka sidaa soo dhawaaw la yidhi bay ahayd waa la cuna bacd اlculamaa waxay leen waa laga fiican yahay maxaa yeele dadka inay dhib ku noqotaa laga yaabaa adigiina ay kaa xishoodaan day sidaasoo kale tahay marka hayeelino waxba haka cunina iska daamaah oo marka culamada qaar baa waxay ku misaalaan dacaamulfaj'ah dad meel wax ku cunayoon adigana ku ogeyn iyagii cuntadoodii iska yar tahay haddaad soo agmartana ka xishoonaayo yacnii in shib hadday kaa dhahaanna xishoonaayo oo sina uun cuntadaas inay ayaga iska rabaanoo dadna aynan u rabin fadalta ay ku dhahayaan markaas yani iska dhaafda ayb saasaa dhici karta laakiin nebiga calayhi salaatu wasalaam isaga waxaa weeyaan dadku iyagaaba rabeenba nebiga inuu wax la cuno muslimiintanayb marka nebiga iyo adiga isku mid ma tihiin saasay culammada dhahayaan qaarkood xadiidkanna dacfi baa ayaa ku jiro oo tadliisu abizubayr can jaabir cancanatu abizubayr ayaa ku jirto saxiixaynkana xadiidkana laguma warinin mid riwaayati leykna ma aha oo isaga toos uu uga warinayo oo hadda leyf iyo abuzubayr khaalid ibnu yaziida u dhexeeya laakiin axaadiidta leyf ou abuzubayr toos uga wariyo iyadoo lee qaadanaya haddaan cillo kala yeelanin tadliiska abuzubayr cilladiisaas laguma daciifiyo laakiin hadda leyf toos ugama warinayo abizubayr oo khaalid baa u dhexeeya baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii karaahiyati dami acaami cuntada caynteeda ama ceebaynteeda nicidda la nacay caddaynteedii buu baab yahay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii karaahiyati dami acaami cuntada ceebaynteeda nicista la nacay caddaynteedii buu baab yahay oo cuntadii marka inaan la ceebaynin cuntada uu sheegayana waa maa kaana mubaaxan waa wixii bannaan wey wixii aan bannaanayno xaaraana waa la ceebaynaya rasuulku waa ceebayn jiray calayh isalaatu wasalaam wa huwa maa kaana mubaaxan waa wixii bannaan ama alxaraamu fa kaana yaciibuhu yani wayadunbuhu waa ceebay jiray waana waxna waa ka sheegi jiray marka dacaamku wuxuu ku qaydan yahay midka mubaaxa ah oo bannaan xaaraanta midka ama ah قال xدثنا محمد بن كثير وهو العبدي قال أخبرنا سفيان وهو الثوري عن الأعمش عن أبي xاaزم وهو سلمان الأشجعي عن أبي هريرةa قاaل mا cاab رasuuل اللhi صلى الله عليه لي وسلم نبgu ma ceebaynin طcاaما cunto qad uu weligi in اجتahaahu hadii uu jeclaysto أklahu waa cunaaye وain karihahu hadii uu nacana tarakahu waa ka tegaaye isagoon ceebaynin culamadu marka waxay yidhaahdeen ceebayntani waxaa laga wadaa bay yidhaahdeen qaarkood min jihati اlkhilqati in loo ceebayo sidii alla u abuuray cuntadan cuntada siduu alla ka dhigay qaar macaan baa lagu abuuray qaar qaraar yar baa ka jira qaar waa dhanaan yihiin sidaas alla u abuuray inaan la ceebayninaa laga wadaa amaa sida loo sameeyey haddii la ceebeeyo dhib ma lahay dheheen waxaa la kala qaadayaa marka khilqadeeda cuntada loo abuuray iyo dadka say u samaysteen midda marka la diidayo waa khilqada cuntada in la caayo maxaa yeele abuuris alla waa waxaa wax ka sheegaysid markaas ayb amaa yacnii midda iyadu qofku sida u sameeyey iyo waxbaa la dhihi karaa saasay dhaheen qaarkood laakiin xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi waladii yadharu atacmiim xadiidka sida ka muuqanaysa waa tacmiim ama sidii loo abuuray ha noqoto ama sidii loo samaystayoo dadku u farsamaystaenba ha noqoto waa caam alimaamu nawowina macnahaasoo kaleu sheegay sababtoo ah waxaa ka dhalanaysu yidhi ibnu xajar qofkii cuntada soo sameeyey oo qalbigiisa aad wax u dhinto qof intaa jiko ku jirayoo rafaaday oo cuntadii ku rafaaday markuu kuu soo dhigay haddaad tira ku tuurto ama aad tiraahdo waxaan dhanaanka badan iyo waxaan aad saas yeeshay iyo qofka qalbigiisii waa saamaynaysaa ma fiicno marka middaasna hadda xag alla waa middanna waxaa weeyaan iyadu qofkii ayaa jabran likhaatiri asaanic qofka cuntada sameeyeyo khaadirkiisa la kabaayo alimaamu اnawowi isagu wuxuu yidhi min aadaabi الطacaami اlmuta'akidati aadaabu طacaamka aad loo adkeeyey waxaa ka mida allaa yucaaba inaan cuntada la ceebaynin ceebtu waa maxay ka qowlihi ou dhahaya maalixun xaamidun qaliilu اlmilxi haliidun raqiiqun waxyaabaha la midkaan kullina waxay ku wada tacalluqaan cuntada sida loo sameeyey marka tacmiimkaasaa culammada muxaqiqiinta u badan yihiin marka inaan cuntada la ceebaynin say ahaataba haddaa rabootana iska cun haddii kale iskaga tag ha cunun baabun fi اlijtimaaci cala الطacaami baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi lijtimaaci isu soo ururka cala aطacaami cuntada loo soo ururo oo laysla cuno lagu kulmo cuntada dhexdeeda baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi lijtimaaci fii xukmi اlijtimaaci in loo soo ururo cala acaami cuntada korkeeda loo soo ururo oo laysla cuno jamaacatan lagu cuno yacnii waxay ku soo arooray caddaynteeda yni sunnanimadeedii oo ilaa maxaa yeelay inay waajib aynan ahayn waxaa ku tusaaya aayadda qur-aanku alla uu yidhi laysa calaykum junaaxun an ta'kuluu jamiican aw ashtaatan wax dembiga korkiinna ma ahanin haddaad idinkoo wada jirtaan cuntaan iyo idinkoo kale tagtagsan ah cuntaan asalka marka iska mubaax loo cuni karo keli keli laakiin sida ay khayr fadliga iyo sunnada iyo ay ku jirto waxaa weyaan in laysla cuno marka istixbaab waay xukunka ijtimaaca qال الإmام أbو dاود رحimه الله تaعالى xadثna إbrاhيم بن موسى الرازي qال xadثna الوليد بن مسلم qال xadثnيi وxشiي بن xرb wهو وxشiي بن xرb بن وxشiي waxshigii صaxaabiga baa dhalay ee xamز dilay ayaa awow ahaa ujeeda waxaa la yidhaha marka waxshiyu alxafiid waa kii awowga loo ahaa waa wiilka wahuwa mastuurun majhuululxaal waayo akhraja xadiiثahu abu daawuud وبnu maaja can abihi can jadihi أna أصxaaba الnabiyi salى اllahu عalayه ali wasalam nebiga asxaabtiisii qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo inaa laakulu annaga waan cunaynaa walaa nashbacu mana dhergayno qaala falacalakum taftariquun falacalakum waxaa laga yaabaa taftariquuna inaad kala tagtagtaan oo cuntada ku kala tagtagtaanoo nin walba gees u cuna keligiisa qaaluu waxay yidhaahdeen nacam haa waan kala tagtagnaa qaala faاjtamicuu usoo urura calaa طacaamikum cuntadiinna wadkur isma allaahi calayhi magaca allana ku sheega magacii allana ku sheega yubaarak lakum fiihi la idiin barakeeya markaa cuntadiinna yacnii cuntadiinnii markaa waa la idiin barakaynaya adaad labadaas samaysaan ood cuntadii ku soo kulantaan ood ku soo ururtaan bisinkana aa u qabsataan xadiidka marka isnaadkiisu dacfi baa ku jira xagga isnaad ahaana waxshiy ibnu xarbigan baa ku jiro majhuululxaal ah laakiin mutaabacaad iyo duruq kale ayuu leeyahay marka magacii alla subxaanahu watacaala in lagu sheego iyo cuntadiio loo soo kulmo oo dadku ay ku soo ururaan waxaa ku jirta marka in cuntadu ay ku barakoonayso amaa aayadda iyo xadiidkan ma isdiidayaan oo aayadda iyada waxay sheegtay ibaaxo iyo ruqso xadiidkanna sunnow sheegay ma isdiidayaan ayb saasaa marka yaa loo jamcinaya xaafid ibnu kaiir kitaabka la yidhaha musnad ulfaaruuq wuxuu sheegay cillo kale wuxuu yidhi isagu caadatlcarab waxay ahayd inay cuntada ku soo kulmaan oo isla cunaan caadatulcajamna cajamta iyo dadka lamidka caadadooduna waxay tahay inay gaar u cunaan nin walba weelkiisa wax ku cuno daziyu yani caadatulacaajimna in la khilaafo oo nusuusa ku soo aroortay acaajimta marka caadaadkoodii in la khilaafo ayb wuxuu yidhi meeshaa markuu ku yidhi fafiihi dalaalatun cala istixbaabi اlijtimaaci cala الطacaami kama huwa alma'luufu min shiyami اlcarabi la tafaruq ayb kamaa huwa ma'luufun min shiyami اlcarabi la tafaruqi fiihi in lagu kala taga marka caadadoodu maahayn sidaas kamaa huwa طariiqaة اlcajami min almutasawifati waغayrihi acaajimtaasna marka in caadaadkooda aan lagu talaxtagin oo la khilaafaa la rabaa lianna caadaadkii carabtii qur-aanku markuu soo degaayo caadaadku ay lahaayeen waxay u badnaayeen caadaad fidrada fidrada waafaqsan walidaalika imaamu shaafici waatuu yidhaahda cuntada marka laga hadlaayo wuxuu yidhaahdaa cuntada cuntada yacnii khubsiga lagu sheegay ama khabaa'ifta yuxillu lahum اطayibaat wayuxarimu calayhim اlkhabaa'if khabaa'iftaasi wixii aan nas sheegin wuxuu leeyahay carabtii hore caadadoodaa la raacaya wixii iyaga dabci ahaan ay qurunsadeen oo ay khubsi ku xukumeen waa lagu raacaya wax foolxunoo in la cuno aysan fiicnayn bay noqonaysaa dadkan kale marka wuxuu leeyahay caadaadkoodii waxbaa galay fasaad fara badan baa la soo dersay laakiin carabta carabtii hore iyagu caadaadkoodii inta badan waa jireen meelay ka hadalawday waa jireen laakiin waa meelo loo keenay diin baatiloo loo keenay bay ahayd maahane iyagu fidradooda caadigaa marka qur-aanku maadaama uu kusoo dhex degay iyaga fidradii ay lahaayeen iyo caadaadkoodii baa mar walba marka la fiiriyaa in badan marka islaamku ayagoo ku waafaqay caadaadka acaajimtana marka in layska dhaafo acaajimtu marka waa ruum iyo furs iyay u badnaayeen labadaas dowladood ruumkuna waa yurubtan furustuna waa dadkan bariga deganee yanii iiraan ilaa iyo shiinaha wixii iska degan ama yanii kuwaas furs yaanba la dhihin haddii la doonee laakiin waa un acaajim acaajimtaas markaa in layska dhaafo caadaadkooda qaala abu daawuud idaa kunta fii waliimatin weliima haddii aad dhexdeed tahay fa wadica alcashaa'u cashadii lasoo dhigo falaa ta'kul ha cunin xataa ya'dana laka ilaa uu kuu idmo saaxibubaar ninkii guriga iska lahaa ayb maqaaladan marka bacdu nusakhay ku taallaa qaarna kuma taallo marka isti'daan baa loo baahan yahay haddii marka weliimo aad timaado ilaa ninkii weliimada lahaa uu yidhaahdo cun halla cuno uu yidhaahdo yaan qofku aanu cunin baabu اtasmiyati cala الطacaami baabu اtasmiyati baabu bayaani xukmi الtasmiyati bismi illaahi dhihitaankeeda xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay cala الطacaami cuntada korkeeda bisinka loo qabto قال xدثنا يحيى بن khلف قال xdثنا أbو cاaصم عن بن جurayجi قال أخبرنيi أbو الزبير عن جابر بن cabداللahi سمع النبي sلى الله عليه لي وسلم يقول nebiguu maqlay oo dhahayo إida dakل الرaجuل beyتahu qofku hadduu gurigiisa galo fadakر الlaha عaزa وaجل alla uu xuso cinda dkhuulihi gelistiisa agteeda markuu galayo وacinda طacaamihi cuntadiisa agteeda uu bismi الlaahi dhaho qaala shayطaanu shaydaanku wuxuu dhahayaa laa mabiita lakum walaa cashaa'an bariitaan idinma sugnaanin walaa cashaa'an cashana idinma sugnaanin waidaa dakhala haddii uu galo falam yadkur illaaha alla uunan xusin cinda dukhuulihi gelistiisa qaala shayطaanu wuxuu dhahayaa shaydaankii adragtum اlmabiit meelaad ho'yataan ood seexataan baad hesheen faidaa lam yadkur illaaha haddii uusan alla xusin cinda طacaamihi cuntadiisa agteeda qaala wuxuu dhahayaa shaydaankii adragtum اlmabiita wاlcashaa'a meelaad ku hoyataan iyo cashaad haleesheen ayb marka shaydaankii baa cuntadii kula qaybsanaya shaydaankiina inaad cuntadaada kula qaybsanin waxay kugu tahay marka yacnii aday dhibaato kuu noqonaysa hadduu kula qaybsado cuntadaada oo waa kugu waswaasinayo ayb qaala xadaanaa marka xadiidka baabka wuxuu loogu tarjamtayoo bisinki in la xuso ayuu sheegayaa marka qofka uu cuntada cunayo bismillaahi uu yidhaahdo si shaydaan uga nabadgalo shaydaankii marka cuntadii iyo gurigii iyo dadkiibuu ku dhex jiraa dadkii ayuu ku dhex jiraa xadiidkii kalena waatuu ahaa ina shaydaana la yajri min bni aadama majra dami dhiigga meeshuu socdou socdaa aayadana waatay ahayd wاstafziz man istadacta minhum bisawtika waajlib calayhim bkhaylika warajilika washaarikhum fi اlamwaali wاlawlaadi maalka ilmaha kulli la wadaag marka maalkii buu kula yeelan karaa ilmihii buu kula yeelan karaa waxaasoo dhan qaala xadaثna cثmaan bnu abi shaybata qaala xadaثna abu mucaawiya wahuwa muxamed bnu khaasim aلdariif can اlأcmash sulaymaan bnu mihraan alkaahiliyu can khayamata can abi xudayfata can xudayfata qaal kunnaa idaa xadarnaa maca rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalama haddaan nebiga la xaadirno dacaaman cunto lam yadac axadunaa midkeen ma gelin jirin yaddahu gacantiisa xataa yabda'a rasuulu llahi sal ly slam intuu nebiga ka bilaabo yacnii midkeenna cuntadaa gacantiisa ma gelin jirin ilaa nebiga uu ka bilaabo taana marka waxay kutusay weynaynta ay nebiga weynaynayeen ixtiraamka ay nebiga ixtiraamayeen culimmadana marka waxaa laga qaadanayaa bay dhahaan cuntadu inay dadka ahlufadliga bilaabaan ayaa fiican iyo dadka waaweyn oo aan marka dadka yaryar aysan gacmaha kula hormarin oo laga celiyo oo marka dadka waaweyn ay bilaabaan halkan marka xadiidtan ayaa laga qaadanaya wax nebiga marka ku khaas a maahantan wainaa xadarnaa macahu acaaman wainaa xadarnaa waxaanu xaadirnay macahu nebiga maciisa acaaman cunto fa jaa'a acraabiyun reebaadiya yimid kaannamaa sidii isaga oo yudfacu la riixayo oo kale yacnii degdega iyo orodka uu ku jiro in gadaal laga soo riixayaad moodaaba reebaadiyu marka ma yaqaanaa nebiga ixtiraamkiis iyo waxyaabahaas fadahaba wuxuu doonay liyadaca yadahu gacantiisa inuu fadahaba wuu tegey oo wuxuu doonay liyadaca yadahu gacantiisa inuu dhigo fi dacaami cuntada uu geliyo fa akhada rasuulullahi sal l slam nebigu wuxuu qabtay biyadihi gacantuu ka qabtay qaala waxa uu yidhi uma jaa'at jaariyatun gabar yar baa timid kaannamaa sidii iyada oo tudfacu la riixayo yani gadaal laga soo riixayo fadahabad way doontay litadaca yadaha gacanteeda inay dhigto fi dacaami cuntadii inay gacanta gashato faahada rasuulu llahi sal slam biyadihaa nebiga gacanteedii buu qabtay gabadhii yarayd wa qaala waxauu yidhi ina shaydaana shaydaanku layastaxillu wuxuu ku xalaashadaa aacaama cuntada layastaxillu taxliil sharciya maahane macnuhu waxaa weeyaan layastaxillu ay layatamakanu min aklihi wuxuu isku suuro geliyaa inuu cuno shaydaanka wuxuu ku suuro gashtaa cuntada inuu cuno ayb inaan magac alla lagu sheegin macnuu saas inna shaydaana shaydaanku layastaxilu طacaama cuntada ayuu ismakaniyaa alladii cuntada oo lam yudkar ismullaahi calayhi magaca allaan lagu xusin cuntadan bisinka loo qabanin inaan bisinka loo qabanin cuntadaabuu tamakunaa oo markaa cunaa yacnii yayuu isu suuro geliyaa وأنه جاء بhذا kn buu la yimid شhayطاaنkii الأعrاabiyi kanday الأعrاabiyi reer baadiyaha يastaxilu bihi soo ugu xalaaشhado isaga oo cuntada isaga ay ugu yani suuro gasho فأkhذtu biyadihi gacantiisii baan qabtay وaجaءa bihadihi الjaariyaةi gabadhan buu haddana la yimid شhayطaankaa soo riixay yastaxilu bihaa soo markaa ugu xalaaشhado oo markaa ugu tamakun oo ugu helo فأkhذtu biyadihaa gacanteedii baan qabtay fawladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeyda gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaaranayaayo ina yadahu gacantiisa lafii yadii gacantayda dhexdeeday ahaatay maca aydiihim aan labadooda gacmood lala qaho ay maca aydi اlأcraabiyi wاljaariyati maca yadihaana waa soo aroortay riwaayasaaso marka labadoodii gacmood buu hayaa markaasuu nebigu wuxuu yidhi gaant shaydaankii gacantiisii waxay ku jirtaa gacanteyda iyo labadooda gacmood ayb celiyey marka rasuulka sal slam xadiidka marka macnihii loo tarjamtay baa ku jiro bisinkii haddaan la qabsanin shaydaankaa ku xalaashado cuntada oo yacnii ay igu suuro gashaa inuu cuno ayb tasmiyadan iyo bisinkanna culammadu waxay yidhaahdeen waxay ku xasilaysaa bismi illaah la yidhaahdo hadduu bismi illaahi araxmaan iraxiim uu yidhaahdana wax dhibaataa ma lahan ayb waana iyadu marka waxaa weeyaan wayna wanaagsan tahay saasaa alimaamu nawowi uu yidhi ayb tasmiyadan iyo bisinkanna xaa'id iyo junub iyo cid walbaa bisinkan tasmiyadan waa leeyahay haddaad doonta janaabo qab haddaad naagta xaa'iba ha ahaato bismillaahida dhib ma lahan dikri oo hadda qur-aan maahan oo laga celinaayo yacni masaladii khilaafka ku jiray halkan ma soo gelayso ka wadan xayd iyo junubba bismi illah inay iska qabsadaan waa leeyihiin ayb tasmiyadana marka waxay ku soo aroortay samullaaha iyo ilaahay magacaaba iyo ee shaydaan wuxuu ku xalaashadaa inaan magaca alle la sheegin iyo waa iska mudlaq marka maadaama ay mudlaq tahay bismi illahi raxmaan raxiim iyo bismi illaahi iyo labadaba waa tahay magaca alloo lagu bilowday ayb marka in magaca alle lagu bilowdo unbaa la rabaa ama ha la dhammaystiro oo basmalo marka la yidhaha raxmaan raxiimtana waa soo gashaa ayb haddii bismi illaahi la yidhaahdana meelo kale waa lagu arkay iyadoo sidaa lagu bismillaysanayo dhib male ayb waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanayaa bisinka day jamaaco cuntada cunayaan hal qof hadduu bisinkii yidhaahdo ma ku filan tahay shaydaan inuu ka bisinka markaa shaydaan in loogaga eriyo sidaasaa muuqanaysa nacam xadiidkan saasaa ka muuqanaysa iyo axaadiid kalaba marka bismi illaahida ninkii dhahay baa ajarkeeda helayo yacni shaydaankiina marka waa ku baxayaa ayb alimaamu nawowi wuxuu leeyahay waxaana fiican inuu kor u dhaho bismi illaahi nacam si dadka qofkii hilmaami lahay iyo u xasuusto asna u yidhaahdo nacam ayb قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل طيب عن هشام يعني ابن أبي عبد الله الدستوائي عن بدين حديثك وراء أبو حذيفة كجري سلمة بن سهيب أي الأرحبي طيب خيثمنا وخيثمة بن عبد الرحمن طيب قال حدثنا مهمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن هشام يعني ابن عبد الله يعني ابن أبي عبد الله الدستوائي عن بديل طيب بديل بن ميسرة ويان إسماعيل بن ابن عليا عن بديل عن عبد الله بن عبيد عن امرأة هوينة ومنه كمذا يقال لها أم كلثوم ليرى عن وحي ورسي can caaishata anna rasuula اllahi salى اllahu عalيyه ali wasalama qaal idaa akala axadukum midkiin haddii uu cunayo hadduu inuu cuno rabo falyadkur isma اllahi magaca alla ha sheego faina siya haddii uu hilmaamo an yadkura isma اllahi magaca alle inuu sheego fii awalihi cuntada bilowgeeda falyaqul ha yidhaahdo bismi illaahi awalahu waakhirahu bismi illaahi ilaahay magaciisa noo kaalmaysanayaan cunayaa cuntadaani awalahu fii awalihi iyo aakhirahu fii aakhirihi bilowgeeda iyo dhammaadkeeda sahadhaho marka xadiidkanna wuxuuna tusaya haddii la iloobo qofkaasoo ku dhex jiro udhahayaa bismi illaahi awalahu waakhirahu haddii uu sidaa yidhaahdana shaydaankii waa iska eryayaan قال xdثna مؤmل بن الفضل الxrاني qال xdثna عيسى yعني بن يuنس qال xdثna جابر بن صبح qال xdثna المثنى بن cabدالرحمن الخuزاaعي عن عمه أمyة بن مkشhiي وkاana min أصحاabi رasuل الlah sلى الله عليه لي وsلم uu ka mid ahaaye marka jاaبر بن صبح huو الrاasiبي أbو بشhr صدوq أkرج xadيiثه أbو dاود والتirmidي والنسائي المثنى بن cabdالرحمن الخuزاacيna whuوa mstuur waa mastuur majhuulاlxaal can camihi umayaةa bni makshiy isaga waxaa weeyaan waa صaxaabi وakaana min أصxaabi rasuuli الlah sal اه عl sلم qaala kaana rasuul الlahi salى الlah عalayه وaaliه وasلم nebigu wuxuu ahaa jaalisan mid fadhiyo warajulu nina yaأkulu ou cunayo falam yusami bismi اllaahi ma dhihin xataa lam yabqa intaynan ka harin min dacaamihi cuntadiisa ilaa luqmatun hal mar afgashi maahani wax hal mar afka la gashto markay ka hartay falamaa rafacahaa ilaa fiihi afkiisii markuu u kor yeelay luqmadaasi qaala waxa uu yidhi bismi illaahi awalahu waaaakhirahu fadaxika اnabiyu sala اllahu calayh ali wasalam nebigii waa qoslay uma qaala wuxuu yidhi maa zaala shaydaanu shaydaankii kama tegin yaakulu macahu inuu la cunaayo falamaa dakara smallaahi magaca alla markuu sheegay istaqaa'a waa matagay shaydaankii wuxuu matagay maa fii batnihi calooshiisa wuxuu ku sugnaa oo dhan ayuu bannaanka soo dhigay shaydaankii marka inuu wax cuno sidanna marka inay qahar iyo qasbid u tahay qaala abu daawuud jaabiru bnu subxin jaddu sulaymaana bni xarbin weeyaan abuu ayuub ilwaashixi awowgiisa min qibali ummihi xagga hooyada awow uga ah xadiidkan marka isnaadkiisu waa xasan shawaahidda ee marka loo fiirsho inkastoo nin majhuululxaala uu ku jira haddana bishawaahidi ayuu xasan ku noqonaya kii horaana maaba yaaba xoojinayo oo haddaan soo dhaafno baabu اlakli muttaki'a baabu اlakli baabu bayaani xukmi اlakli cunistii xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay muttaki'an qofka isagoo yacnii dangiigo inuu kuno itikaac ayb itikaagan marka macnaha lagu fasiray culimmada luqada iyo qariibka iyagu waxay ku fasiraan qofku inuu dabadiisa si fiican intuu dhulka ugu dhejiyo si tamakun ah uu u fariisto yacnii salka markuu dhulka dhigto labada lugoodna saa isu dhaafsado tarabuca ayaa itikaac la yidhaha saa in wax lagu cunaana la diidaya cilladuna waxay tahay bay leeyihiin qof cuntadii marka si fiican inuu ugu dul fadhiyo rabo ayuu u muuqdaa sidaasna maahan hay-ad marka dadkii ahlucilmiga ama dadka ahlufadliga waana saas marka khadaabina qofkan saa tafsiirka ka duwan macnahaasoo qofka maa'ilka ee xusullaysan oo isagu dangiigo dhinac dhinac u jiifa qofkii ku fasiray wuxuu yidhi tafsiirkiisu ma xoog badno mana saxsana ibnu اlqayimna haakada qaala isaguna wuxuu yidhi ma saxsana tafsiirkiisa qofkii qof xusulka dhulka u dhigan yahayo fooraro oo jiifo ku fasiray ma saxsana buu yidhi wahaakada qaala ibnu اlaiir isaguna aimada marka badan ibnu kaiirna sidaasuu dhahay marka badankood waxaa muuqatay inay u jeedaan muttakian macnihiisu waxaa weeyaan qofku markuu dabada dhulka ku dhajiyo oo salka aanu nuuxinayninoo saa u fadhiyan taas waa midda nebigu uu diidey wacalaa haadaa marka see wax loo cunayaa marka aadaabta loo fadhiisana maxay noqonaysaa in salka qofka uu dhulka ka qaado uu kada loobsado koow ama sida kale waxay yidhaahdaan culammada lugta bidix inuu saa inta baabacada cad kor soo mariyo uu ku fadhiisto lugta midigna marka uu taago oo jilibkeeda uu kor u taago ma la fahmi sifadaas sidaanoo kale saa uu yahay sidaas marka inuu ku cuno ama inuu kada loob ku cuno labadaas taa macnaha waxay tusaysaa bay yidhaahdeen qofkan himmadiisa inaysan cunto ahayne dano kale uu leeyahay ka waaweyn cuntadan marka hadduu sidaa u fadhiyo wax xoogaa luqmaad buu cunayaa waa iskaga tegaya nebiguna saas uu cunayay sal sl ayb karaaha marka ku jirto in si mutamakina wax loo cuno tamakun uu ku jiro karaaha waa xaaraan ma aha iyadan ayb macnahaasaa marka lagu fasiray qaala alkhaaabiyu waxa uu yidhi yaxsabu akaru اlcaammati ana almuttaki'a huwa almaa'ilu almuctamidu calaa axadi shiqayhi saasay caamadu u malaysaa buu yidhi ninkaa dhinac dhinac u jiifo xusulka dhinac saartay oo geesgees ah laa yacrifuuna hayrahu intaa waxaan ahayn ma yaqaanaan wakaana bacdahum yata'awalu hada alkalaama calaa madhabi اطibbi qaarkood marka waxaa la yidhi maxaa loo diiday baa imaanaysa marka cilladu waa maxay waxay yidhaahdeen waxaa loo diiday arrin caafimaad ku tacalluqo oo ninku markuu geesgeesa soo jiifo wax cuno cuntadii ama cabiddii meeshii ay maraysay inay ka leexataa laga yaabaa uu saxdo qofka oo cuntadii marka uu ku dhintaba khatar inay u noqoto neeftii meeshay maraysay inay cuntadii aaddo ayb macnahaas isaga marka ay aadeen calى madhab الطbi wadafci الdarari can اlbadani id kaana macluuma ana اlأkla maa'ila calى axadi shiqayhi laa yakaadu yaslamu min daqdin yanaaluhu fii majaarihi طacaamihi falaa yusiiquhu walaa yashalu nuزuuluhu ilaa macidatihi macnahaasaa marka ay ku xambaareen walaa yashulu nuزuuluhu ilaa macidatihi wlaysa macna اlxadiiثi ma dahabuu ilayhi wainama almuttaki'u haahuna huwa almuctamidu calى اlwiطaa'i alladii taxtahu waa ninka si fiican u cuskaday marada dhulka taalla ama barkinta dhulka loo dhigay iyo waxyaabahaas wa kullu man istawaa qaacidan qof walbo oo si fadhiga ku ekaado calىa wiطaa'in gogol korkeed fahuwa muttaki'un wاlittikaaءu maakuudun min alwikaa'i baa laga qaatay xarigga wwasnuhu alifticaalu weeyaan ayb minhu falmuttaki'u huwa alladii awkaa maqcadatahu waa ninka marka meesha uu ku fadhiisto dabadiisa xiray see ku xiri karaa marka inuu dhulka si fiican u dhigo washaddahaa bilqucuudi cala alwiطaa'i aladii taxtahu walmacnaa annii idaa akaltu haddaan aniga wax cunaya lam aqcud mutamakinan cala alawdiyati wاlwasaa'idi ficla man yuriidu an yastakira min alأdcimati wayatawasacu الألوان ولakiنii آkل cuلقة وآhذ min الطعاam بuلغة faykunu قcuudii مustanفiزا lah nin marka gogasha si fiican ugu fadhiistay oo dabada dhulka dhigay dabadiisii xiray oo isagu marka fadhiga inuu ka kaca aan rabin saasoo kale u cuni maayo waa marka macnaheedu qال الإmام أbو dاود رaحimه الله taعالى xadaثna محمد بن kaثيir qال أخبرna سفyاan عan علي بن الأqمر warkan khaaabi oo kalena uu sheegay ibnulaiir qaala samictu abaa juxayfata qaala qaala اnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam laa aakulu muttaki'an anoo salka si fiican dhulka u dhigayoo gogash u saartay ma cunayo sidaa anoo ah xaafidku marka wuxuu yidhi labada sifood ee aan sheegaynaba marka yaa in loo fadhiisto ay sunno noqonaysaa lugta bidixda in lagu fadhiisto midigtana kor loo taago jiidkeeda ama in kada kadaloob loogu fadhiisto juska sagaalaad fatxulbaariga sidaasuu ku yidhi xadiidkan markuu fasiray qaala xadaثna muuسى bn ismaaciil qaala xadaثna xamaadu can haabiti اlbunaaniy can شhucayb bni cabdالlahi bni camri can abiihi qaal maa ru'ya rasuulu اllahi salى اllahu عalيه ali wasalama nebiga lama arkin yaأkulu isagoo cunaya muttaki'an isagoo dengiiga qadu weligii ama muttaki'an isagoo si fiican dabada dhulka u dhigtay walaa yaطa'u caqibahu rajulaani walaa yaطa'u mana ku istaagaynin caqibahu isaga ciribtiisa rajulaani laba nin ya xadiid kale ma may igama horey gadaalku keeni walaa yadacu caqibahu rajulaani ciribtiisana laba nin ma aynan lugahooda dhigaynin oo ku joogsanaynin yacnii gadaashiisa laba nin kuma joogsanaynin macnaha laga wada waa maxay sida dadka mutakabiriinta ee madaxda ee caajimta oo kale ma ahayno laba qof gadaal mar walba ka socoto yani nebi maxamed sal l slam laba qof mar walba gadaal kama soconin oo meeshu isaga saanta ka qaadaba iyagana ay dhigayaan saas ma samayn jirna addoon mutawaadica buu ahaab marka maa ru'ya rasuulu lah sal l slam yakuulu muttaki'an xasaal marka ay tahay xaaraan marka inaynan ahayn dallaa-a kul muttakian yacni anuu sidaas ma yeelaayo xurma ma laga faa'iidaysanayo waxaa laga faa'iidaysanayaa in kalaha un ay tahay qaala xadaana ibraahim bnu muusa araasiyu qaala akhbaranaa wakiicun can muscab bni sulaym qaala samictu anas bna malikin yaquul bacanii الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigaa i diray farajactu ilayhi waan u laabtay fawajadtuhu waxaan arkay yaakulu isagoo cunaya tamran timir wa huwa isaga oo muqcin isaga oo markaa yacnii dabadiisa ku fadhiya labada lugoodna ay kor ugu taagan yihiin wahuwa isaga oo muqcin hay-atu iqcaa u fadhiyo iqcuu marka laba nooc waa in ciribka lagu fadhiisto waxaa kalou noqon karaa marka inuu inta salka dhulka dhigto labada jilbood kor u taagto isagoo sidaa markaa u fadhiyo waxaa laga yaabaa dabada inaysan markaa dhulka aynan ka oolin oo markaas uu kada loobo wahuwa muqcin isagoo kada loobo sidaa u fadhiyo ayaan arkay soo wax ku cunay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi lakli cunid min aclى الsaxfati xeerada korkeeda laga cuno saxanka ama xeerada ama baaquliga dushiisa meesha ugu sarrayso dhexdaa in wax laga cuno waxa ku soo arooray caddayntiisa قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي وxuu yidhi إذا أكل أحadكم midkiin hadduu cunaya طacاaما cunto falaa يأكل yownan cunin min أعلى الصaxفaةi xeerada korkeeda yowsan ka cunin walaakin liyaأكل ha cuno min asfalihaa hoosteeda ha ka cuno yani kor dhexda hoosna waa geesaha hooska ka cuno fa ina albarakata barakadu tanzilu way degaysaa min aclaahaa koray uga soo degaysaa marka intay kor baaqi tahay cuntadii baraka kusoo degaysa ayb macnihii marka xadiidka loo tarjamaya xadiidku waa is leeyihiin qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa camr bnu cuثmaan alxumsiyu qaala xadaanaa abi ayb wahuwa camr bnu cuثmaan ibni saciid أbو xفs الxمصي صدوq أkرج xadيiثه أbو dاوd والنسائي وبن maaجه qال xadaثna abi aabbihi marka waa cثmaan بن سacيid بن kaثيir الxمصي ثqة cاabd أkرجa xadيiثه أbو dاوd والنسائي وبن maaجه qال xadaثna محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن بن crq اليxsuبي صدوq أkرج xadيiثه الbخhاaرiي في الأdب المفرد وأbو dاوd والنسائي في cmل اليوم والليلة وبن maaجة qال xadaثna cabdاللahi بن bsrin qaala kaana liلنabiyi salى الlaه عalيه alي wsلm nebigu wuxuu lahaan jiray qascatun xeero yuqaalu lahaa laydhah alkharaa yaxmiluhaa arbacatun afar qof baa qaadaysay arbacatu rijaalin afar nin baa xambaarayeen falamaa adxaw markay barqin galeen xilli barqa'a markay galeen wasajaduu adduxaa salaatu duxadiina tukadeen utiya bitilka اlqascati xeeradaabaa loo keenay yacnii waqad furida fiiha iyadoo markaasi hilib iyo maraq lagu soo riday iyadoy ku jiraan faltafuu calayha dhinacyadeedii hareerihii bay ka mareen faltafuu way isku wareejiyeen calayhaa xeeradii korkeeda falammaa kauruu markay bateen jataa rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu waa jilba jabsaday jilbihiibu dhulka dhigtay faqaala acraabiyu nin reebaadiya baa marka wuxuu yidhi maa haadihi اljulsatu hiyatu fadhigaani waa maxay dadkii markay soo bateen baa nebiga jilbihiisiiba dhulka dhigteen salkiina dhulku ka qaaday ninkii reebaadiya marka wuxuu yidhi maa haadihi اljilsatu hay-atu fadhigaani maxay tahay qaala الnabiyu salى اllahu عalayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi in allaha jacalanii cabdan kariimaa alla wuxuu iga yeelay aniga addoon wanaagsan walam yajcalnii jabbaaran caniidan igama dhigin alle mid jabbaar ahoo dad qasbid badanoo caniidan madax adag igama dhigin oo dadku aysan waxba la cunin oo meel dadku wax ku cunayaan aan wax ku cunin oo isaga yacnii umuurihiisu gaar yihiin maahi buu leeyahaymarka nebiga tawaaduciisay ku tusaysaa dadku wax iskala cunayaa meesha markay ciriiri ku noqotana labadiisa jilbood buu dhulka dhiganayaa sida dadkoo kale maca annahu yacnii afdalu lkhalqi uu yahay hayruhu marka isagaaba ay tahayba manaa yani hayrkiis baaba yani waxay tahay inuu saas yeelo iyo aad ugu say habboon tahay wahaakadaa marka saxaabadiina saasay ahaayeen salafkiina saasay ahaa jireen cabdullaahi binu mubaaraga waxaa la sheegay inuu soo maray meel isagoo markaa arday ay la socoto ceel biyo abay ku leexdeen marka inay biyo ka cabaan ceelkii marka dad baa aad isugu ciriirinaya dad badan baa biyaha ka cabayo waa laysku ciriirinayeen marka cabdullaahi binu mubaarak waxbaa dhinac baa marka laga ciriiriyey oo xaggaa laga soo galay biyihii marka dadkaasuu la cabay say u cabaayeen uu cabay markaasaa ardadiina marka ay yaaban yihiin haybadda uu leeyahay isaga yani ninka uu yahay iyo dadkan saynan war uga hayn markaasuu isaguna wuxuu yidhi haakadaa faltakun ilxayaatu sidaan oo kale noloshu ha iska ahaato saanay nolosha ku fiican tahay nolosha kuma fiicno marka waardiyo tiro badan iyo kibir fara badan iyo xagga ka dhac iyo meeshan aad iyo dadka iska sooc iyo yacnii ama dadka yacnii meel dad ay wax ku cunayaanba ha ka soo agdhowaanin iyo noloshii xataa marka laga tagaba hab tawaaducba haddii laga taga xataa adduunyahaan ma ku fiicna xataa saas dadka saasoo kale ama la waardiyeeyo ama madaxda ah si markaad u fiiriso ciriiri bay ku jiraan waxay jeclaa lahaayeen inay meel walba iska socdaan oo masaajidka jamaacada iskaga tukadaanoo meel suuqooda iska maraanoo xaajaadkoodii qabsadaan maxay faa'iido leedahay marka wax jamaacadii baadan ku tukan karin oodan ku imaan karin marka wuxuu yidhi uma qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيh wali waslm kuluu min xawaalayha dhinacyadeeda ka cuna wadacuu dirwatahaa korkeedana ka taga baarka korena baarkeedana ka taga yubaarak fiihaa la idiin barakeeyo dhexdeeda yubaarak la barakeeyo fiiha dhexdeeda sunnadii marka waa saas inaan dhexda laga cunin geesaha laga soo galo oo dhexda marka loo tago baabu maa jaءa fi اljuluusi calى maa'idaةi calayha bacdu maa yukrah baabu bayaani maa kii caddayntiis buu u baab yahay jaa'a yimid fi ljuluusi fadhi calaa maa'idatin xeero korkeeda la fadhiyo ama miis korkiisa calayhaa dusheeda bacdu maa yukrahu wax la nacayo ay korkeedu yihiin yacnii xeero ama miis wax la nacayo ay kor yaalaanoo xaaraan ah dusheeda in la fadhiyaa wixii ku soo arooray qaala xaddaanaa cusmaan bnu abi shayba qaala xaddaanaa kahiiru bnu hishaam wahuwa alkilaabiyu أbو سهل الرقي ثقة أخرج xadيiثه البخhاaرiي في الأdب المفرد ومسلم والأربعة عن جعفر بن برقان هو صدوq يhim في xadيiث الزهرiي صدوq يhim في xadيiث الزهرiي أخرج xadيiثه البخhاaرiي في الأdب المفرد ومسلم والأربعة عن الزهرiي زهri buu ka warinaya marka oo waxaa l yidhi صدوq يhim في xadيiث الزهرiي haddana markiiuu ka warinaya zuhri buu ka warinaya jarxi muqayadaa ku dhacay jarxigii muqayadkaa sidii uu u qaydnaa buuna u soo arooray hadda cillo waa marka xadiidka ku imaanaya can saalimin can abiihi qaal nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu reebay can macamayni macamayni marka laba macno ay can acaamayni baa laba cunto ayuu reebay can acaamayni ow amase can macamayni can maxalli acaamayni laba cunto maxalkooda ilaahay waa reebay nebigu waa reebay marka madcamayni waa masder miimi ah waaye waaa lagu waxaa la dhihi karaa marka dacaamayni ama waxaa la dhihi karaa ama darafkii in laga laqbeeyo madcamayni ay maxallu dacaamayni laba cunto maxalkooda waa nacay nebigu sal l slam saaxib badililmajhuudku labadaas macnaa acaamayni ow maxalla acaamayni buu leeyahay can acaamayni ow maxalli acaamayni can iljuluusi buu reebay fadhi calaa maa'idatin miis la fadhiisto korkiisa ama xeero dusheed yushrabu calayha alkhamru khamro lagu cabaayo xeero marka khamro lagu cabaayo ama miis khamri lagu cabaayo in la fadhiista ayuu reebay wax lagu cuno adi haddaad doonto biyo ku cab haddii la reebo mar haddii gees khamro looga cabaayo maya dadka qaarkood marka waxay dhahayaan aniga khamrada ma cabaayo biyaan cabayaan maxaa iga gale beryihii hore dad dadku khamrada cabitaankeeda waxay moodi jireen inay ilbaxnimo tahay beri marka nin dhallinyaro ahayo dadkan markaas jaamacadaha iyo ka baxay ahayo meelo fiican ka shaqeeyaa wuxuu yidhi meelaana laga marti qaado gaalana ay wax ka imaanaysay waa waddankan waa kan iyo dad madaxa meeshii marka laga soo qayb galaa nin walba marka biyo iyo dhalo khamri baa meesha marka lagu safay dhalooyin khamriga qofkii biyaha cabaan ceebaynaymarkaasna nin dhalo marka yacnii adduunyo haysto saas oo jaamici baa tahay maxaa khamrola'aantan maxaa dhacay baa taasaa yacnii waxaasaa laysku ceebay laysku ceebaynaya waxa wax ku ceebaynayana dadkii dowladdaas joogay oo madaxda ka ahay xaggee marka fiicnaan taalla ummaddan marka markaasna waxay gacanteeda ku kasbatay natiijadeedii aan hadda hayna hadda waxaan shaqaynaynana mar dambaan natiijadeeda arkayna marka waxay noqonaysaa un maanta haddaad u shallayso shalay wixii jiray iyo denati waa asbaabtii unbaad haddana u shallaynaysaa shalay wax fiican ma jirin haddii wax fiican uu jiri lahaa maanta natiijadan ma haynen natiijo ka fiican aan haysa lahayn marxalada aad maanta taagantaha ha fiirinine camalka maanta lahaayo fiiri asbaabtiisu marka hadday xun tahay laashaka mid ka daranaa berrina aan arkaynaa natiijo ka xun marka natiijadaas markay timaada haddana maanta in loo xiisa maahamarka dhaqanka hadda soomaaliga soomaalida saa'idka ka akaas ilaahayna addoommadiisa ma dulminayo dhulalkaas gaaladana marka waxaa weeyaan qof baad arkaysaa meel ba ayuu tegayaa khamri lagu cabaayo aniga ma cabaayuu leeyahay maxay dhiboo leedahay biyaan iska cabaya ama cabitaan kale xalaal ah waxa la diidan yahayba waxaa waaye meel khamri lagu kor cabaa inaad wax ku cabto biyaba haddaad doonto cab ah ayb waa munkarka ugu yaraan haddaadan zuuli karin dhexjooggaagu inaa raalli ka tahay oo kale ridow noqona rido iyo raalli ahaansha marka iskaga tagyaaba kugu qasbay adiga laakiin dadka iyagaaba rababa ayb wa an yaakula inuu cuno ayuu reebay alrajulu qofka wahuwa isaga oo munbaixun fidsan calaa baطnihi calooshiisa u fidsan isagoo yacnii calool calool u jiifo qofka inuu wax cuno isagoo caloosha dhulka u taallo inuu wax cuno ama wax cabo ayuu reebay ayb xadiidkan marka abu daawuud laftirkiisa waa qaala abu daawuud waxa uu yidhi hada alxadiidu lam yasmachu jacfaru min الzuhriyi xadiidkan jacfar zuhri kamaba maqalba inqiaaca ku jira isagoo awalba xataa axaadiiu zuhri wahmiga uu ku samay jiray saduuqun yahim fii xadiidi zuhriyi la yidhi ayaa haddana inqiaac lagu cilayay wa huwa munkarun waana xadiid munkar a buu yidhi dacfibaa marka ku jiro qaala xadaanaa haaruun bnu zayd بن أbي زرقاء قال xdثna أbي qال xadثna جacفر أنه بلغه عن الزهرiي waa kana زهري waxaa ka soo gaartay xaggiisa بhada الxadيiث baaب الأkل باليميiن baabu bayaani xukم الأkli cunista xukunkeeda cadayntiisiiba u baab yahay biاlyamiini midigta lagu cuno gacanta midig wax lagu cuno qال xdثna أحمد بن حنبل qال xadثna سفyاan عن الزهرiي قال أخبرnيi أbو بكر بن عubayd اللh بن عبدالله بن cمر عن جده بن عمر عن النبي sلى الله عليه لي وسلم قال إذا أkل أحadكم midkiin hadduu cunayo فalyأkل بيميinihi midgtiisa ha ku cuno وإdaa شhaربa hadduu cabayana فalyشhرب بيميinihi midgtiisa ha ku cabo cuntadii iyo cabidii marka waa kuwaasa marka haddaan midigta cudur uusan ka qabin haddii midigta uu cudur ka qabo oo bidx ku cabo ama ku cuno laa ba'sa waa macduur waxba ha cunin ma la dhahayo qofkayb waxna ha cabbi ma la dhahay aduu midigtii ka go-an yahay maalan ama uu cillad uu ka qabo ka jaban yahay ama dhibaato ka gaartay inaan awoodi karin dhib ma laha laakiin intuu awoodaya inuu midigta ku cabo ku cunaa la rabaa fa ina shaydaana shaydaanku yaakulu bishimaalihi buu ku cunayaa bidixdiisa wayashrabu bishimaalihi bidixdiisana waa ku cabaa shaydaanku inuu wax cuno wax cabo ayaa laga qaadanaya shaydaanku inuu laba gacmood leeyahayna waa laga qaadanaya imaamu nawowi saasuu yidhi waxaa kaloo laga qaadanayaa in midigta wax lagu cuno laguna cabo xukmu alakl biاlyamiin maxay noqonaynaa waajib miyabase waa sunna waa waajib lianna shayطaankoo laysku shabaha waa xaaraam atashabuh biالshayطaani xaraamu halkaana xukunka waxaa lagu cileeyo cilo looga dhigay shayطaana saas yeelo lama ogola marka xaaraanay noqonaysaa iyo xadii amarkii nebiga ahaa kul biyamiinika midigtaada ku cun waa amar walamru yaqtadi اlwujuub waxaana xadiidka ku sugan marka afcaasha shaydaanka in laga dheeraado saare kitaabkan iqtidaau siraad اlmustaqiimkaana ibnu taymiya uu ku sheegaa axkaamtaas iyo waxyaabaha la midka qال xadaثna mحamed بن سulaymaan lweyn can سulaymaana bni bilaal can abi wajزta can cumara bni abi salmةa qaala qaala الnabiyu salى الlahu عalيه ali wsلm nebigu waxa uu yidhi udnu bunaya udnu soo dhowow bunaya yaa bunaya wiilkaygii yaraayo fasami illaaha alla magacow oo bismi illaahi dheh wakul biyamiinika midigtaada ku cun wakul mimaa yeeliika waxa adiga xaggaaga soo xigana cun abuu wajzah magaciisa yaziid bnu cubayd assacdiyu ayaa la yidhaahdaa marka bisinkii horaan u soo marnay halkanna marka waxaa weeyaan wakul biyamiinika midigtaada ku cun wakul mimaa yeeliika waxa ku soo xiga cunna alaklu mima alimaamu الnawowi wuxuu yidhi wالثaaliثaةu alaklu mima yeliihi liأnna aklahu min mowdici yadi saaxibihi suuءu cishratin wa tarku muru'atin qofku inuu nin kaleo walaalkii ama saaxibkiisa booskiisa inuu gacanta geysto gacantiisii markaa ugu cuno ruux kale yani meesha wax ka cunayo inuu aado ou cuno meeshiisii ka tago qofka waxaa ku jirta buu leeyahay suuءu cishra dhaqan xun watarku muru'atin muru'adii wanaagsanayadoo laga tegayo faqad yataqadaruhu saaxibuhu waxaana laga yaabaa ninkaa inuu ku dhibsadow kaa ashasho gacantaadii markaad yanii xaggiisiina geeskiisiina gacmaha gashato inuu kaa ashashaa laga yaabaa laa siyamaa fi اlamraaqi wa shibhihaa buu yidhi waxyaabaha maraqa iyo kaleo gacmaha laysla gashtoo kale haddana kumaba sii jiraan oo haddii ay maraq iyo wax dareera ah ay yihiin maba ku sii jiraan baabkaanna waa ku liidin haddaan soomaalida ahay qofka maraqa oo wax ku cunaayo waxa ka soo daadanayaa mararka qaar meesha uu ku soo celinayaa gacantiibuu ku cunayaa gacantiiu maraqii afka uu la gashtay leh ayaa haddana meesha uga soo difqayso soorta marka caanaha lagu shuba sidoo kale yeelaan difiqiibaa meesha kusoo ayuu kusoo hoorinaya haddii marka iyadoy sidaa tahay wixii haddana aad nin kale geestiisa gacantaadii sii gelisid laa shaka inuu ashashaayo sanna fiicnay marka aadaabta dhacaamka waxaa fiican marka in la ilaaliyo oo aan wax macnaa macno male inaan la dhihin ayb wahaada fi اtariidi walamraaqi washibiha wuxuu yidhi marka culamada qaar waxay dhaheen arrinkan waxaa weeyaan waa wixii cuntada marka qoyan iyo maraqa iyo wixii la midka amaa timirta iyo kale dhib male bay dhaheen oo waxay yidhaahdeen wixii yacni halhal xaba loo qaataa haddii gees kale qofka uu ka cuno dhib male bay dheheen laakiin alimaamu nawowi waa diiday wuxuu yidhi tacmiimkaa xoog badan waa la camimay mar haddii la yidhi wakul mimaa yeliika dhinaca waxa ku soo xiga ka cun tacmiimkaa la qaadanayaa ilaa hal xaalad ma ahane waxa saxanka ku jira hadday kala gegedisan yihiin qudaar kala gedgedisanoo kala waa dhinac kale inaad mid ka qaadato waa la ogolaya haddaysan dhinacaagii oolin dhinacaagii haddaanay oolin inaad dhinac kale ka soo qabsata laa bas ninka kalena inuu dhinacaaga ka qaato dhib ma laha walidaalika xadiidka nebiga sala allahu alayh ali wasalam ficilka nebigaa wuxuu ahaa dubbaha bocorka yani qudaar iyo cunto marka bocor iyo waxaa lagu googooyey ayaa uu dhinac ayaa uu cunaayey marka qudaartaa waraaa uu keeni doonaa marka xadiidkaas oo markaa baalka marka ayuu raacraacaayo blah tfiq